hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sudma oo ka jawaabaysa baahiyaha bini-aadannimo ee dalka xoojinaysana dadaalada xasilinta ah ayaa gargaar loogu talagalay shacabka ah ay saameyntu kasoo gaartay colaadaha ka socda deegaano hoostaga ah gobolka shabeellaha hoose waxa ay u dirtay toban gaari oo ah shixnad raashin ah gargaarkan ayaa si gaar ah kugu wajahan deegaanka lombar konton iyo tuulooyinka ku xeeran gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sudmaa maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixinaya deeqdan oo uu sheegay in loo qarsheeyey in la gaarsiiyo lix kun oo qoys oo ku nool deegaanadaasi dabcan amarkan wuxuu ka yimiday ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo runtii gaaray ciiddii dhoweed halkaas kulana soo dukaday geeshiyaasha iyo dadka deegaanka kaasoo u ballan qaaday in si deg dega loo soo gaari doono ka raalli ahaada runtii intii yareedoon idinka soo daahnay dabcan waxay ahaaday waxyaaba la sugayey waxaan rabaa inaan u mahad celisho dowladda shiinaha oo runtii gargaarkan hadda aan rarayno oo aan dadkaasi tabaalaysan soo barakacay cadowga iyo khawaarijta runtii dagaal kula jiro aan runtii u wadno eriyadaasi oo runtii dhibaatada ay ka taagan tahay dowladda shiinaha oo runtii nagu caawisay gargaarkan dabcan dowladda shiinuhu sidii ayaamo dhoweedba waxay runtii ay isku dayeen inay runtii ay kordhiyaan gargaarka soomaaliya ay keenayaan maxaa yeelay dhanka kale guddoomiyaha deegaanka lomber konton ee gobolka shabeellaha hoose iyo iskuduwaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mahad celiyay gargaarkan loogu talagalay dadka deegaanadaasi lomber konton noogu yimide meeshana aa kusoo wada ciidan salaata ciidina meesha kusoo dukaday waxaa meesha ka jira runtii ciidanka iyo shacabkii odayaashana ishiisa ku soo arkay lomber onna maanta socdaalkiisa wixii oo reer lomber konton aas ka soo ballan qaaday iyo gargaarkii iyo caafimaadkii wax walboo deegaankaas iyo tuulooyinkaas loogu baahnayo ambaqaadkooda halkaan u joognaa sidoo kale waxaa halkaan garabkay taagan oo aan rabaa inay aad iyo aad ugu mahad celiyo
soomaaliya raas casiri raas kamboni waad mahadsantaha leeyahay aad baa u mahadsan tahay shaqo adag baa haysaa ummaddaan u shaqee waana wayna kuu ducayn doonaan waana arki doontaa raaskaaga iyo gurigaaga adiga iyo inta kula shaqaysaa ee hay-adda sadmo kaala shaqaysaa dhammaan waa mahadsantihiin waxaad haystaan shaqo adag shixnadan gargaarka oo gaaraysa toban gaari ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dadka ku nool deegaanka lomber konton ee gobolka shabeellaha hoose iyo tuulooyin hoostaga